بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى silsiladii ramadaanka waynu bilownay een waxaanu qaadanaynaa casharka lixaad waxa uu ka hadlayaa casharkan asxaabu alacdaar dadka cududaarka leh allah subxaanahu wa tacaala markii uu aayadda qur-aanka ku waajibiyey faman shahida minkum ashahra falyasumhu markii la yidhi oo waajiba waynu wujuubka kusoo sharaxnay allah waxa uu ka soo reebay dadka qaarkood waxa uu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar faman kaana minkum mariidan qofkii xanuunsan oo amase safara oo calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar waxaa ku xadfan markaa ay fayajuusu lahu lfidru waxaa u bannaan inuu afuro oo bishii ramadaan afuro laakiin waxaa waajib ku ah faciddatu min ayaamin ukhar inuu dib ka soo qalleeyo oo uu maalmihii soo celiyo haddaba dadka asxaabulacdaar la yidhaahdo oo ugu horeeyo mariidka iyo musaafirka ayaynu sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala dad kalena waa raacaan awalan musaafirka qofka ah oo safarka ku jira waxaa u bannaan inuu afuro waxaana u bannaan inuu soomo sida axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam ku sugnaatay oo ku cad ficilka nebiga calayhi salaatu wassalaam marka waa ruqsa ee waajib ma aha inuu afuro ilaa wa ilaa waajib ma aha ee waa ruqsa xadiidka anas ibni maalik radiallahu canhu oo bukhaari iyo kula warinayaan baa tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaanu la safri jirnay fa mina asaa'imu wa mina almufdir waxaa naga mid ahaa mid sooman waxaana naga mid ahaa mid afuran falaa yaciibu asaa'imu cala almufdir wala asaa'imu waxa weye wala almufdiru cala asaa'im labadooda midna midka kale ma ceebayn jirin oo ma oran jirin maxaad u afurtay kii soomay oo safarka ku soomay kii afuray ma oran jirin maxaad u afurtay kii afurayna kii soomanaa ma oran jirin maxaad u sooman tahay maa afurtid ee arrintu ruqsay ahayd waa arrin ruqsa ah waxa weeye aayadda qeybta dambaana kuu caddaynaysa yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra marka mashaqo iyo dhib maadaama safarku uu mashaqo leeyahay ou dhib leeyahay ayaa loo banneeyey inuu qofku afuro sidoo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa weydiiyey saxaabigii oo xamsat al aslami oo musaafirka badnaa oo safarka badnaa ayaa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam ninkaa waxaa la yidhi waxa uu ku shaqaysan jiray awrta ayaa waxay ugu jirtay booska tagaa sida hadda oo kale marka waxa uu samayn jiray baa layidhi safar fara badan oo ka kirayn jiray dadku awrt ka kirayn jiray madiina ka kaxeey ilaa maka kabacdi awrtiisa soo ceshan jiray marka safarkiisa aada u fara badnaa oo shaqadiisa ayaa waxay ahayd shaqo safar nebigu weydiiyey calayhi salaatu wassalaam nin aada u soomana wuu ahaa oo soom badan baale markaasu waxa uu ku yidhi sum in shi'ta wa afdar in shi'ta adiga ayaa ikhtiyaar leh waxa weeye safarka waxa weeye way bannaan tahay inuu qofku safarkii ku afuro inuu ku soomana bannaan tahay hal mar bay culummadu waxay yidhahdeen ma bannaana inuu soomo waa markii mashaqa iyo dhib iyo rafaad uu qofkii ka marayo oo nebigu wuxuu arkay nin inta dhacay waxa weeye mara lagu haraynayo oo hoos looga dhigayo oo biyo lagu rushaynayo markaasaa la yidhi waa nin sooman laysa min abiri assiyaamu fi safar buu yidhi biriga iyo wanaagga ka mid maaha xaaladdaa qofku markuu gaara laga wadaa inuu soomo wax wanaagsan ma aha sidaa daraaddeed markaa qofkii waxaynu leenahay khulaasada safarku way u bannaan tahay inuu soomo wayna inuu u bannaan tahay inuu afuro mas'ale ayaa jirta marka culummada qaar ka hadlaan dhowr mas'ale ayaa aayaddan ay culummadu ka hadlaan masalada ugu horeysa waxay tahay allah wuxuu yidhi faman shahida minkum shahra falyasum qaar baa culummadu waxay ka fahmeen oo sida ibnu xasm fi lmuxallaha uu kusoo guurinayo in ay yidhaahdeen qofkii markii hore muqiim ahaa kii markii hore musaafir ahaa waa u bannaan tahay bay dhaheen laakiin qofkii markii hore muqiim ahaa oo gurigiisa joogay oo bishii u dhalatay bisha dhexdeedii ma safri kara bay dhaheen qowlkaasi waa qowl aan saxiix ahayn oo laga raajaxsan yahay ibnu kathiirna ee tafsiirkiisa markuu ku keenayo qowlkaas uu ka soo guurinayo ibnu xasm wuxuu leeyahay fiihi nadar waxa weeye naqliga uu soo guuriyo nadar baa ku sugan ee arrin la aamini kara maaha sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam dee fatxi makaba wuxuu u soo baxay safar ayuu u soo baxay oo madiinu ka soo baxay ramadaan dhexdii marka qaswatu bader ramadaan dhexdii bay marka calaa kulli xaal nebiga calayhi salatu salaam waa safri jiray isagoo bisha u dhalatay ayuu safri jiray masalada kale oo culimmada qaar ka qaateen waxay yidhaahdeen ayuhumaa afdal keebaa fadli badan keebaa may masalada kale waxay tahay aan ka horumarinayno horta ma waajib baa qofku inuu afuro mise waa ruqso sida saxiixa waa ruqso ee waajib ma aha isaga ayaa ikhtiyaar masalada kale oo imaamu shaaficiya ka qaateen waxa ay tahay keebaa fadli badan soonka safarka in lagu soomo mise in la afuro culamada qaar baa waxay ka qaateen waxaa fadli badan in la afuro qaarna waxay dhahen maya waxaa fadli badan oo ruqsada la qaatay ka wadaan qaarna waxay dhahen maya waxaa fadli badan in la soomo waayo nebigu waa soomay calayhi salaatu wassalaam laakiin waxaa arrintaas caddaynaya nebigu wayna dhacday inuu soomay wayna dhacday inuu afuray idan labadaba marka way bannaan tahay kii la sameeyaba oo qofku markaas duruuftiisa iyo waxa weeye arrinkiisa uu eegaba way bannaan tahay oo laa xaraj wax dhibaataa oo ay leedahay ma jirto idan khulaasadu waxa weeye qofkii musaafirka ahaa oo waxa weeye maaragtay safarka ku jiray way u bannaan tahay inuu afuro safarkaasi waa safarulmutlaq lagu qaydi mayo oo la odhan mayo safarkaani diyaarad buu raacay ama wuu lugaynayey laa farqa asafar asafar asafar huwa safar safar waa safar kuma qaydayno kumana odhanayno ilaa wa ilaa qofkii mashaqo iyo dhib ma gelin waxa weeye diyaarad buu raacay baawur buu raacay waxaasoo dhan odhan mayno nebiga calayhi salatu salaam waxa uu allah waxa uu ruqseeyey in uu qofku safarka afuri karo man kaana minkum mariidan aw calaa safarin baa layidhi lama odhan safarkii mashaqo iyo dhib ah ee waxaa la yidhi safar marka safar baynu u daynaynaa way bannaan tahay qofka musaafirka inuu afuro hadhowna waxaa laga rabaa qofka musaafirka fa ciddatu min ayaamin ukhar inuu soo qaleeyo ayaa laga rabaa qodobka labaad waxa weeye oo waxa weeye dadka asxaabul acdaarka waa almariid allah sida aayadda uu ku yidhi man kaana minkum mariidan wa calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar maradkii labaan u kala qaadaynaa awalan horta waxaan leenahay qofka mariidkaa way u bannaan tahay inuu afuro waana ijmaac wax khilaafa oo ku jira ma jiraan way u bannaanta laakiin labaa loo kala qaadayaa maradkii hadhow qalihii baa laba loo kala qaadaya almarad addaa'im marad mustamiriya oo daa'ima oo aan baxaynin sida dadka sonkorta iyo dhiigkarka iyo dawooyinka saacad kasta qaadanaya oo dhakhaatiirta caddeeyeen maradkan inaan la daweyn karin oo daa'im joogta a yahay kaasoo kale dee mar uu soo qalleeyaba jaanis u heli mayo kaa waxay yidhahdeen culummadu fidye ayuu bixinayaa oo idcaamu miskiin maalin walba qof miskiina ayuu quudinayaa qallana lagama rabo amaa maradka khafiifka oo qofki intuu xanuunsado oo waxa weeye dawooyin iyo qaadanayo ama waxa weeye wajac iyo xanuun yar iyo intuu qabtay maalintaa uu soomi kari waayey waxaa laga rabaa markuu biskoodo fa ciddatu min ayaamin ukhar khilaaf kalena kuma jiro qolada saddexaad waxa weeye waa alxaa'id wannufasaa waa gabadhii xaydku ku dhacay bisha dhexdeedii ama dhashay labadaasi waa ijmaac oo culammadu waxay ku ijmaaceen xataa inay hadday soomaan xataa laga aqbalaynin waayo daahir ma aha soonkana waxaa loo shardiyaa dahaara waa cibaada marka sidaa daraaddeed way afurayaan iyaga way u bannaantay inay afuraan laakiin maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waxa weeye inay soo qaleeyaan marka mas'ale ayaa jirta hadhow inoo imaan doonto aan ka hadli doonno ee xaydka isaga khilaaf kuma jiro oo halkaa dhig laakiin masalada dumarku ay qaar fahmi waayaan waxay tahay way dhashay bishii ramadaan dhexdeedii waxay ku leedahay umul baan ahaa waa inay kala fahantaa gabadhu waktiga umusha ay tahay oo ayna daahirka ahayn soonka ka tegey way soo qallaynaysaa laakiin haddii hadhow ay daahir inta noqoto soonka dhexdiisii ay u afurto ilmaha nuujintiisii fidye way bixin kartaa sida inoo imaan doonto marka matalan gabar baa waxay dhashay si fiican in loo fahmo gabar baa waxay dhashay kowdii ramadaan ama labadii ramadaan ama saddexdii markaa rabtay dhe markaasay waxay daahir noqotay laba wiig ka bacdi soon oon labaatankii gaarin bay daahir noqoto idan labadaa wiig ama saddexdaa wiig oo ay daahirka ayn ahayn soob waajib kuma ahayn laakiin markay daahir noqotay soonkii baa ku waajibay labay mid noqonaysaa inay ilmihii nuujinayso iyo inaysan nuujinaynin hadday mar ilmihii nuujinayso waxa u bannaan inay afurto baa u bannaan haddaysan laakiin nuujinaynin oo markaa dee ilmihii uusan nuugeyn ama ilmihii dhintay ama wax walbaa dhici kara markaa dee way soomaysaa marka hadday ilmaha nuujintiisii u afurto fidyay bixin doontaa sida inoo imaan doonta laakiin maalmihii ay daahirka ahayn oo labadii wiig saddexdii ama tobankii dhowr iyo tobankii beri dumarku waa kala duwan yihiin waxay bixinay waxay samaynaysaa way soo qalaynaysaa iyadaa kala xisaabsanaysa waa inay saa u fahantaa waana ka hadli doonaa alxaamilu murdic waa inoo imaan doontaa xaamil iyo murdic waa inoo imaan doonaa qolada kale oo ku xiga waxa weeye oo afraad waa alshaykhu alkabiir waalmar'atu alcajuuz qofkii gaboobay oo haramka noqday oo waa yeeloobay oo aan qaban karin soonkii wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas wa cala aladiina yudiiquunahu fidyatu dacaamu miskiin markuu sharaxayay wuxuu yidhi waxaa la nasakhin alshaykhu alkabiir waalmar'atu alcajuuz waxa weeye way afurayaan laa yastadiicaani asowm aan waxa weeye laa yastadiicaani an yasuuma aan awoodayna inay soomaan way afurayaan waxaana laga rabaa idcaamu miskiin maalin walba qof miskiin ay quudinayaan mana soo qallaynayaan waayo maba soo qallayn karaan imaam daari qudni waxa uu soo saaray sunankiisa anas ibnu maalik da-weyn buu gaaray boqolkiibuu gaaray oo saxaabiga markii uu weynaaday ayuu awoodi kari waayey inuu soomo markaasuu intuu iska afuray soonkii markuu dhammaaday soddon miskiin intuu isugu yeelay oo cunto u sameeyey hilib iyo waxa weye thariid iyo waa kimista way u sameeyey buu ka dharjiyey saasuu soonkii waxa weeye kaga gudmay aha sidaa daari qudni uu warinaya irwaa alqaliilkana sheekh albaani uu ku saxiixnayo qolada shanaada ugu dambaysa waxay tahay waa alxaamil waalmurdic waa halkaan meesha khilaafka ku jiro alxaamil waalmurdic qofkii waxa weeye xaamilka gabadhii xaamilada ahayd oo uurka lahayd waalmurdic tii ilmaha nuujinaysay xadiid baa caddaynaya xadiidka anas ibni maalik alkacbiy oo waxa weeye saxaabigaas ayaa waxa uu yidhi khaarat calaynaa khaylu rasuulillahi sal slam safarkii rasuulka iyo fardahoodii oo nebigu la socdaa noo yimid markaasay iyagoo waan u imid iyagoo nebiga aan u imid isagoo cunto cunaya markaasaan waxaan ku yidhi wuxuu igu yidhi soo dhowow nala cun markaasaan waxaan ku yidhi waa soomana nebigu wuxuu yidhi soo dhowow soonkaan kaaga sheekeeye in allaha wadaca almasaafir can shadri salaati wasawm can almasaafir waalmurdic allah subxaanah wa tacaala waxa uu ka dejiyey oo ruqso siiyey macnaha qofkii musaafirka ahaa salaaddii inuu soo gaabiyo soonkiina inuu afuro iyo qofkii waxa weeye can almurdic aw alxaamil tii maaragtay uurka lahayd iyo tii nuujinaysay xadiidka imaamu tirmidi ayaa warinaya abu daawuud iyo ibnu maaja iyo waana xadiid saxiixa sheekh albaani uu ku saxiixinayo sunanka marka khilaaf kuma jiro horta masalada waa inaynu kala fahanno meesha khilaafku kaga jiray iyo meeshaan khilaafku ku jiray laa khilaafa bayna alculamaa culummada dhexdooda wax khilaafa oo ku jira ma jiro inay bannaan tahay gabadha uurka leh waxa weye hooyada uurka leh ama hooyada ilmaha dhashay oo eh, nuujinaysa inay afuraan inay u bannaan tahay horta khilaaf kuma jiro laakiin khilaafku waxa uu yahay hadhow maxaa ku waajibaya ma fidyay bixinayaan mise way soo qallaynayaan aathaar badan baa sugnaatay oo waxa weeye irwaa'il qaliilka uu ku takhriijiyey sheekh albani iyo axkaamu eh, axkaamu sawm iyo waxa weeye aathaartaas cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cabbaas abu hurayra iyo saxaabo kaleba waxaa ka sugnaatay inay yidhaahdeen ha afureen fidyana ha bixiya marka eh, inay afuraan waa laysla ogol yahay oo sida cabdullaahi ibni cabbaas iyo uu tilmaamayo idaa khaafat alxaamil calaa waladiha calaa nafsiha hadday nafteeda u baqdo gabadhii uurka lahayd oo tabcaanto haraado dhibtooto waxa weye waa afuri kartaa iyo tii ilmaha nuujinaysay ilmaheeda hadday u baqdo way afuri karaan buy laakiin maxay samaynayaan waxa uu fadwooday cabdullaahi ibni cabbaas yudcimaani way quudinayaan makaana kulli yowmin miskiina maalin walba miskiin bay quudinayaan mana soo qallaynayaan walaa yaqdiya walaa yaqdiyaani mana soo qallaynayaan saas ayuu fadwooday cabdullahi ibni cabbaas oo uu waxa weeye dee waana saxaabadii ridwaanullaahi calayhim haddaba masaladan saddex qowl baa ku jira maxay soo samaynayaan waayo qofkii mariidkaa waa garannay kii musaafirkaa waa garannay faciidatu min ayaamin ukhar baa leeyihi gabadhan eh, uurka leh ama waxa uu ilmaha nuujinaysa haddii la yidhi ha afureen oo way u bannaanta inay afurto waa ruqso maxaa laga rabaa saddex qowl baa ku jira qowlka ugu fiican waa qowlka saxaabada oo waxa weeye cabdullahi ibni cumar iyo cabdullahi ibni cabbaas iyo abu hurayra kulli ka sugnaaday kaasaana raajixa oo sawaaba insha allah wuxuu noqonayaa qowlkaasi way afurayaan maalin walbana qof miskiin ay quudinayaan mana soo qallaynayaan waayo hadda dumarka waxaa arkaysaa waxay ku leeyihiin sanadkii hore ilmaan uur baan lahaa kii dambe waa nuujinayey kii dambe uur baan lahaa kii dambe waa nuujinayey shan sano lix sano baa soon la-aan ku dhacaysa looma baahna marka sidaas iyo xarajkaas ee waxaa la samaynayaa maalin walba miskiin ayaa la quudinayaa weji baa la yidhaahdaa hal mar baa cunto la siinayaa oo waxa weeye cunto dhexdhexaad oo wanaagsan ayaa hal mar loo qaadaya Mm. qowlka labaad wuxuu odhanayaa waa soo qallaynayaan laakiin goormay soo qallaysaa waa qowl culummada qaar qabaan oo mariidkiibay ilxaaqiyeen oo waxay qiyaasan cani ilmariid ayay waxay idhaahdeen facidatu min ayaamin ukhar weeye oo waa mariid waa inay soo qalleeyaan haye laakiin dee tii nuujinaysay mariid ma aha haddii la yidhaahdo tii uurka lahayd waaba xanuunsanta tan mariid ma aha hage looga qiyaasanay qowlkaasna waxa weeye waa laga xoog badan yahay qowlka saddexaad waa qowl daciifa aan wax qiimaa lahayn wuxuuna odhanayaa waxa weeye wayna soo qallaynayaan fidyana waa bixinayaan labadiiba uu isugu daray waa qowl bacd alfuqahaa ay qabaan waana qowl daciifa wax daliilana aan lahayn waxa weeye eh, walaa cibrata fiih wax cibro a male sababto waxa weye adduuna mar daliil lahayn cibro yeelan mayo fa eh, qowl saxana ma ah Mhm. haddaba khulaasatlqool waxay tahay asxaabu lacdaar waxaynu ku soo khulaasaynay kow al- almusaafir waxaynu niri xukumkiisu isagu waa afurayaa waana soo qallaynaya idan isaga qalaa laga rabaa faciidatu min ayaamin ukhra mariidkii labaan u kala qaadnay dadka waxaan u qaybinaynaa khulaasada qaar fidye laga rabo iyo qaar qallo laga rabo ila inay afuri karaan waa ogaanay musaafirkii waxaa laga rabaa inuu soo qalleeyo isagu fidye ma bixin karo mariidkii labaan u kala qaadnay midka liita oo daa'imka fidyuu bixinayaa kan fudud oo yurjaa shifaa'uhu inuu biskooda la rajaynayo oo hadhow dib jaanis helayana isaga qalaa laga raba waa labo saddex gabadhii xaydka qabtay iyo gabadhii dhashay labadaasna oo umushii nifaaskii iyo xaydkii iyagoo soo qallaynayaan walaa khilaaf qalaa laga rabaa iyaga الشيخ الكبير والمرأة العجوز iyagana fidyay bixinayaan walaa khilaaf waa saddex fidye ah iyo laba qala' baynu haynaa midda ugu dambaysa oo almurdic walxaamil iyagana waxaynu nidhi qowlka sawaabtaa waa inay fidye bixinayaan oo culimmada qaarna yara way soo qalinaysaa laakiin qowlka sawaabtaa waa inay fidye bixinayaan idan waxaynu haynaa marka dadkii oo dhan waxaynu isugu soo khulaasaynay oo waxaynu ka dhignay afar fidye bixinaysa iyo laba soo qalaynaysa labada soo qalaynaysa waxa weeye waa musaafirka iyo maradkii fududaa oo khafiifka ahaa maya saddex baa soo qalaynaysa musaafirkii iyo maradkii khafiifka ahaa iyo xaa'idadii iyo nufasadii saddexdaasi ama xaa'idada nufasada laba ka dhig haddaa rabtid tii xaydka qabtay iyo tii aan daahirka ahayn oo nifaaska ahayd idan afartaas marka waa soo qalaynayaan aan ku soo celiyo waa musaafirkii iyo maradkii fududaa iyo gabadhii xaydka qabtay iyo tii umusha ahayd oon daahirka ahayn afartaasi waa soo qalaynayaan waana afurayaan afarta kale oo waxa weeye iyaguna fidyada bixinaya waxa weeye waa maradkii daa'imka ahaa oo joogtada ahaa iyo qofkii shaykhulkabiir waayeelka ahaa oo aada u cuslaa iyo islaantii cuslayd waa isku xukune hal qof ka soo qaad iyo waxa weeye alxaamil qoftii waxa weeye uurka lahayd iyo almurdic tii ilmaha nuujinaysay afartaasna fidyay bixinayaan sidaas ayaa loo kala saarayaa oo waxa weeye ay khulaasadu noqonaysaa afar fidye bixinaya iyo afar inay soo qaleeyaan laga rabo ayay waxa weeye noqonaysaa marka insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaynu maaragtay ku simaynaa oo qofka saasaa waxa weeye uu samaynaya asxaabul acdaar baa la yidhaahdaa wayna u bannaantay inay afuraan ama qofku inuu khilaaf keliya ku dhego oo dadka qaar baa waxa arkaysaa ku odhanaya maaragtay culammada qaar saa yidhaahdeen khilaaf keliya laguma dhego ee waxaa la fiiriyaa naska marka waxaa la waxaa muhiima inuu qofku fiiriyo keebaa fiican inuu raaco saxaabadii iyo dariiqii saxaabada iyo fatwadii saxaabada iyo shiikh maanta jooga fatwadiisa kii saxaabada ayaa wanaagsan waynu qaadanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala wallahu aclam bilahi towfiiq